wargeeska new york times ayaa warbixin xasaasi ah ka qoray sababta uu madaxweyne farmaajo isaga dhiibay baasaboorka maraykanka inuu hadda ka hor qaatay baasaboorka dalka kanada iyo dhacdo ku saabsan jaaliyadda soomaalida ee buffalo oo tusaale u ah sida uu xukunka u jecel yahay madaxweyne farmaajo ayaa kowdii agosto labakunsagaaliyotobanka ka tanaasulay muwaadinnimadiisa maraykanka isagoo aan shaacin wax sabab ah hase yeeshee wargeeska ayaa warbixin uu qoray ku sheegay in baaritaan lagu ogaaday inuu farmaajo horey u qaatay baasaboorka dalka kanada baaritaankan oo ay samaysay waaxda daqli uruurinta maraykanka ee i r s ayaa saxaafadda dalkaas ku dhalisay inay farmaajo su-aala ka weydiiyaan balse waa uu ka gaabsaday new york times ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday arrin aan horey loo ogeen oo ah in farmaajo uu hadda ka hor qaatay baasaboorka dalka kanada warbixinta ayaa lagu sheegay in farmaajo uu maraykanka tegay sannadkii ii isagoo ah diblomaasi curdun ah oo ka shaqaynayay safaaraddii soomaaliya balse markii ay burburtay dowladdii siyaad barre uu go'aansaday inuu qaxooti ku noqdo dalkaas qof saaxiib la ah qoyskiisa oo uu wargeesku soo xiganayo ayaa sheegay inuu markii hore magangelyo ka codsaday kanada oo ay ku noolaayeen hooyadiis iyo walaalihi wuxuuna kadib qaatay baasaboorka kanada farmaajo wuxuu yaraantiisii wada shaqayn la lahaa safaaraddii maraykanka ee soomaaliya oo muqdisho ku tiilay waxaana ilo kale ay sheegayaan inay iyaga dhoofiyeen ilaa iyo hadda ma jiro diiwaan shaacsan oo muujinaya in farmaajo uu ka tanaasulay baasaboorka dalka kanada warbixinta ayaa intaasi ku dartay in farmaajo uu muddo ku noolaa kanada kuna soo fashilmay nolosheeda taasina ay ku kaliftay inuu sagaashamaadkii u soo guuro maraykanka uuna dego magaalada buffalo warbixinta ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday dhacdo ku saabsan nolosha farmaajo oo ka dhacday magaaladaas oo dhacda gobolka new york taasoo tusaale u noqon karta habdhaqankiisa kursi jecelnimada ah dhowr ka mid a hogaamiyeyaasha soomaalida ayaa sheegay in laba kun iyo toddobadii uu muran xooggan ka dhex qarxay jaaliyadda soomaalida ee buffalo ee uu hogaaminayay farmaajo waxaana dhammaad ahaa laba sano oo farmaajo loo doortay hoggaanka hase yeeshee qaar ka mid a xubnaha jaaliyadda ayaa ku eedeeyey inuu isku dayay inuu xukunka kusii dheganaado isaga oo wax kala qiyaamaynaya ayaa lagu yidhi warbixinta xubno ka mid ah soomaalida maraykanka oo codsaday inaan magacyadooda la shaacin ayaa intaasi ku daray in muranka uu horseeday inay jaaliyadda u kala jabto laba garab sheekada ku saabsan arrintan jaaliyadda ayaa horay marar badan waxaa loogu soo qoray baraha bulshada hase yeeshee warbixinta jariiraddan ayaa ah markii ugu horreysay oo ay warbaahin ameerikaan ah shaaciso marka ay sidaa leeyihiin waxay muujinayaan in farmaajo dabeecadihiisa ay ahayd kursi jaceylka warbixintan ayaa muujinaysa in dowladda maraykanku aanay sidii hore ugu haylaneen farmaajo maxaa yeelay warbaahinta dalkaas oo aad u buunbuunin jiray ayaa maanta sirihiisa bannaanka soo dhigaya markii uu farmaajo iska dhiibay baasaboorka maraykanka wuxuu dadka shacabka ah u muujinayay inuu yahay nin ka tanaasulay dhalashada dalkaas oo soomaalinimada u soo go'ay balse waxaa u qarsoonaa baasaboorka kanada